guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka puntland runtii farxad bay maanta noo tahay in halkaan loo fadhiyo munaasabadda lagu dahafurayo guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka puntland siday wada ognahay mudanayaal guddiga doorashooyinka puntland waa astaan ama calaamad u taagan hiigsi iyo himilo dowladnimo ku dhisan hanaan baahsan oo shacabka iyo qof kastaba u siinaya fursad in uu ka qayb galo go-aanka gaarista aayaha iyo mustaqbalka dalka isagoo taas ka duulaya guddiga doorashooyinka puntland wuxuu rumaysan yahay dhaqangelinta mashruucan iyo geediga loogu jiro doorashooyin xor ah oo ka dhaca puntland inay tahay asaaska ama dhagax dhigga dhismaha mustaqbalka jiilka soo socda taasoo wakhtiga fog saameyn weyn ku yeelan doonta dhammaanba qaybaha kala duwan ee nolosha dadka ku dhaqan puntland guud ahaan haddaba sida muuqata taasi waxay noqon kartaa suuragal oo keliya marka dadweynaha puntland ku dhaqan xukuumad iyo shacab ay la yimaadaan aragti cad mabaadi ku taagan tirar adag rabitaan dhabah bisayl umaday iyo iskaashi ku aadan hirgelinta hanaanka dowladnimo ee wakhtiga dheer ay ku taamayeen shacabka puntland inay hantaan sidaa darteed mudanayaal iyo marwooyin shacabka puntland wuxuu baahi u qabaa siyaasi ay iyagu codkooda si toosa ugu soo doorteen oo cid kale ay wakiil uga noqon soo xulidooda ama soo xulidiisa kuwaasoo marka ay timaado doorashada xigta shacabku ay si dhab ah ula xisaabtami karaan wuxuu baahi u qabaa shacabku helitaanka xisbiyo siyaasadeed oo ku yimaada tartan kuwaas oo noqda albaab ay siyaasadda iyo hoggaanka dalka ka soo galaan dhallinyarada iyo dadka aqoonta leh ee maanta dibadda ka taagan talada waddanka kuwaas oo qabiilka iyo qabyaaladdu ay codkooda iyo muuqaalkoodaba qariyeen wuxuu baahi u qabaa shacabku dowladnimo iyo hanaan siyaasadeed oo shacabku saldhigu yahay oo si cad ay u muuqato kaalinta uu shacabku ku leeyahay iyo madax wadata matilaad toosa oo iyaga iyo dadweynaha aanay idana u dhexayn marka la soo koobo nolosha jiritaanka iyo horumarka ummadaha maanta caalam ku nool waxay ku soo ururtay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin horumarka ummadda ay ka samayso xagga aqoonta iyo teknolojiyada dhowrista qiyamka iyo mabaadida ummaddaas ay rumaysan tahay iyo waxa loo yaqaano dowlad wanaag oo ay soo gelayaan cadaaladii sarraynta sharciga iyo wixii la mid ah sidaa awgeed waxaa la xaqiijiyey in horumarka kale ee la xidhiidha xag bulsho dhaqaale siyaasad nabadgelyo ay dhammaan u rahman yihiin xaqiijinta saddexdaa qodob taas waxaa makaati noogu filan markaynu eegno xaaladda dalku ku jiray gaar ahaan waxaan ka hadlayaa puntland laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii ilaa iyo dhismihii puntland kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii marka la barbar dhigo intii uu jiray maamulka puntland ee hadda aynu harsanayno marka la eego weliba xagga aqoonta dhaqaalaha nabadgelyada bulshada guud ahaan mudanayaal anoo soo koobaya guddiga kumeelgaarka doorashooyinka puntland waxaa hor yaalla mas-uuliyad ballaaran iyo howlo fara badan oo baaxad leh kuwaasoo ay ka mid yihiin wacyigelinta dadweynaha iyo kadhaadhicinta nidaamka doorashooyinka iyo axsaabta qaybihiisa kala duwan oogista xeerarka khuseeya habsocodka doorashada diiwaangelinta ururada siyaasadda diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada golahayaasha deegaanka iyo ku dhawaaqista xisbiyada rasmiga ah ee dalku yeelan doona marka arrimahaas la isu geeyo dhab ahaan runtii waa hawl ballaaran uma baahan kaalmo badan oo ka timaada dhinacyo kala duwan ay ka mid yihiin dowladda puntland iyo hoggaankeeda dadweynaha puntland iyo beesha caalamka sidaa awgeed guddiga doorashooyinka puntland wuxuu xukuumadda shacabka dadweynaha iyo beesha caalamka hortooda ka ballan qaadayaa in hawsha loo igmiday uu u gudan doono si waafaqsan dastuurka iyo guud ahaan xeerarka doorashooyinka sababto ay ku dhahan tahay dhexdhexaadnimo sinaan iyo cadaalad dhinaca kalena guddigu wuxuu ka codsanayaa saddexda qaybood oo aan soo sheegay in iyaguna kaalinta ay leeyihiin ay ka qaataan taabagelinta howlaha doorashooyinka islamarkaas ay bixiyaan ballanqaad rasmiya oo arrintaa ku aadan mudane madaxweyne sida uu qabo dastuurka puntland guddiga doorashooyinka puntland waa hay-ad madax bannaan oo dastuuri ah hase ahaatee marka taa laga yimaado guddigu wuxuu aaminsan yahay in hawsha loo igmado ee hortaalla ay tahay mid wadaag ah oo ay ku lug yeelan doonaan dhinacyo kala duwan sidaa ogeed guddigu isagoo ka faa'iidaysanaya tijaabadii iyo waayaarnimadii laga dhaxlay isku daygii hakadka galay ee nidaamkii doorasho laba kun iyo saddex iyo toban wuxuu diyaar u yahay in wada shaqayn joogta a la yeesho dhammaan daneeyayaasha barnaamijkan islamarkaasna uu la tashi joogta a la sameeyo qaybaha ay khusayso hawshan si nidaamka uu u noqdo mid ku socda hannaan iyo qorshe loo dhan yahay oo la isla ogyahay waxaan aaminsannahay intaasi ay keeni doonto in si wada jir ah looga tallaabo caqabadaha iman kara iyo in barnaamijku noqdo mid midho dhala oo laga gaaro dantii laga lahaa mudanayaal dowladda puntland haatan jirta waxay tusaale u ahayd qaybaha kale ee soomaaliya hase ahaatee muddadii ay jirtay puntland suuragal ma noqon in la helo hanaan dowladnimo oo dadku ay si doos toosa usoo doortaan cidda hogaaminaysa hase ahaatee maanta waxaa muuqata in ay taagan tahay fursad looga gudbi karo hanaanka dowladda ee qabiilka kula salaysan looguna tallaabi karo dowladnimo salka ku haysa xisbiyo siyaasadeed oo si cadaalad ugu loolama hoggaanka dalka waxaan jeclahay inaan shacabka puntland mar labaad iyo mar saddexaad xusuusiyo in maanta ay hortaalla fursad qaali ah islamarkaasna mustaqbalka dalka iyo dadka uu ku xiran yahay go-aanka ay maanta ka qaataan hirgelinta barnaamijka dowladnimo ee hortooda yaalla waxaan doonaya in halka ku mahad celiyo beesha caalamka dadaalka iyo kaalmada mar kasta ay la garab taagan tahay mashruucan doorashooyinka waynu ognahay in caalamka uu ku bixiyey waqti iyo dadaal iyo dhaqaalo fara badan isku daygii nidaamka axsaabta badan ee hakadka galay laba kun iyo saddex toban kaas oo hogaaminayay guddiga doorashooyinka in laga horreeyey sidaa awgeed beesha caalamka waxaan iyana ugu baaqayaa inay mar labaad kaalinta ku aadan ka geystaan dhiirigelinta hanaanka dowladnimo ee bulshada puntland dareer ay ku taamayeen islamarkaasna shacabka looga faa'iideeyo rabitaankooda ku aadan nidaam dowladeed iyo xisbiyo ay iyagu codkooda ku soo doorteen